kalfadhiga koowaad kulankiisa tobanaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa maanta oo arbaco ah waxauu ka qabsoomay caasimada hirshabelle ee jowhar kulanka uu shir guddoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cabdixakiim luqmaan xaaji maxamed uu wehlinayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle mahad xasan cusmaan ayaa ajandihiisu ahaa u codaynta wax kabeddelka muddaxireedka hay-adaha dastuuriga ee maamulka hirshabelle maadaama xildhibaanada wax kabedel ku sameeyeen qodobka soddon iyo saddexaad iyo kontonaad ee dastuurka maamulka hirshabelle kaas oo ka hadlayay muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada xogayaha guud ee golaha wakiilada hirshabelle ayaa xildhibaanada ka hor akhriyey qodobada dastuurka maamulka hirshabelle oo ka hadlayo awoodaha baarlamaanka maamulka hirshabelle sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa xildhibaanada faahfaahin ka siiyey qodobada dastuurka ee mudan in wax kabedel lagu sameeyo intaas kadib xildhibaanada ayaa gacantaag ku ansixiyey in muddo xireedka hay-adaha dastuuriga ee maamulka hirshabelle oo ahaa afar sano laga dhigo shan sano gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta waxaana uu sheegay in kulanka ay soo xaadireen toddobaatan xildhibaan lixdan iyo lix xildhibaan ay ogolaatay saddex ay diiday halka halna uu aamusay sidaasna uu ansax ku yahay wax kabeddelka lagu sameeyey hay-adaha dastuurka ee maamulka hirshabelle tallaabadan ay baarlamaanka maamulka hirshabelle ku kordhiyeen muddo xireedka madaxweynaha hirshabelle iyo tan baarlamaanka oo markii hore ahaa afar sano ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli uu muran ka jiro dhismaha maamulka hirshabelle ay qaarkood ka soo horjeedaan doorashadii ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno natiijadii waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno natiijadii xildhibaanada howlka soo xaadirtay waxay noo hayeen toddobaatan qodobka maanta aan ansixinaynay wuxuu ahaa muddaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dowlad goboleedka hirshabelle muddadiisa inay noqonayso shan sano waxaa ogolaaday lixdan iyo lix xildhibaan in ay muddaxileedka hay-adaha dastuuriga ay noqoto shan sano waxaa diiday saddex xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan sidaabaa waxayna ku tahay ansax oo muddaxileedka hay-adaha dastuuriga oo hadda ka bilaabanayso waxay noqon doontaa muddo shan sano ah kulankeenana uunuu xihan yahay